bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal heraafayla ka dhowaad ah warkii hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta qodobada warkaan onkodoorkron haddii ilaaha raalli ku nagda dhugunsu doontan weliba ku mid ahaa weerarka udhihi deegaanka janaale iyo weliba khasaaro ku dhaladay wasaaradda caafimaadka oo shaacidiyey dadandhamaday cudurka covid tuminsagaal dowladda soomaaliya oo ciidamo horle ka dejiday magaalada dhuusmareeba booliiska oo ka jawaabiyey eedeen culus onkakoyti xildhibaan ku tirsan golaha shacabka al-shabaab oo markale fagaaro ku toogatay lama qofa puntland oo sheegtay in qofkii diida canshuurta lamid ayay ururka al-shabaab shirloon ku hadlaya amniga oo laga qowday magaalada garoobe caruurta afrika oo markaasdasi ahay talaalka loonka horseedo cudurka duumada iyo saasaadka muhaajiriinta ku sugun libiya oo xaaladii nololeed laka deeriyahaya raafayla dhegaystayaal weliba waa heraanimo khamiis ee taariikhda weliba ka beegantaa toddobada bilo tobanaad oktoobar sannadka lamada kun iyo labaatii kowda intaas weli hayno qodobadii hiraabtaanku doorkulan dhegaystayaal ha ka dhowaada yoogii oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal xubno ku tirsan ururka al-shabaab weliba weerarka qaadana saldhigyada ciidamada dowladda soomaaliya iyo ku leeyiin deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose weliba meeleseytii ku dhiyay dagaal lanis adeegsaday hubkan cadiis shalduwan saraakiil ku tirsan ciidanka xoogga dalku weliba xaqiijeenaa inay ka horseedeen weerarka al-shabaab ha ka qaadeen islamarkaana khasaaro xoogiyo deersiyen warkaha kubayay dowladda soomaaliya weliba laka sheegay in ciidamada dagaalka iyo ka dileen lama qof oo ay ku mid yahay al-shabaab weerarka ha qaadaysaas oo kalena markaas hub fara badan oo qoryaha ee k forty seven-ka isku mid ay markaasi ku furudeen weerarkan al-shabaab ka qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ee deegaanka janaale weliha ku toosay xilli maalmo ka hor ciidamada dowladda oo kaalado maamulka deegaanka iyo howlgalyo ku suubiyeen tuulooyin u dhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya weliba xogta fayraska corona ee ka sheegtay in afartiisiyadkiisa calaadhaafii la baaray saddex kun afar boqol iyo toban balse la diiwaangeliyey saddex boqol labaatiyo saddex xaaladood cusub oo covid toban sagaal leh haana soo lagshal laga diiwaangeliyey muqdisho iyo weliba gobolada dalka dadka cudurka la ka heli weliba iyo sharoogana somalilan labaan boqol afartii kow qof ee laka diiwaangeliyey puntland afartii siyeed qof jubbaland tumisiyeed koonfur galbeed tumilama banaadir iyo galmudugna weliba lagashal diiwaangeliyey min shan qof eh saasoo kale warkaha kubahay wasaaradda weliba laga sheegay in dadka cudurka la ka helayo shilin boqol siyeeti todoba megal eh iyo weliba boqol soddon iyo libalaan eh meelo cudurka iyo markaas ka amuudeen tumi shan qof iyo oo markaas ka bogseen boqol iyo toban qofood guud ahaan cudurka safmareenka ee covid toban sagaal weliba soomaaliya laga diiwaangeliyay labaatan kun iyo sagaal boqol xaaladood kun boqol konton iyo lama dhimasho meelihii markaas ka bogseen sagaal kun sideed boqol toban iyo shan haanasu markaasi ku suganyihiin magaalada muqdisho weliba gobolada dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawziya abikar nuur weliba ka baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed oo qaadaan talooyinka caafimaad ee oo dhaqangeliyaan tallaabooyinka laka xakamayo covid toban sagaal si guulanka deera dadaalada korlanka qaado badqabka bulshada diyaarad wedi ciidamo ku tirsan haan gorgor weliba ayoo ka degaynaa garoonka diyaaradaha magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ciidamada oo hore in roogi magaalada dhuusmareeb iyo dhowaan laaka qaaday haabahaata horeedlanka nagi dhuusmareeb weliban iyo markaaseyta ku tirsanyiin ururka shanaad ee gorgor wararka la helaayo dhuusmareeb weliba iyo sheegahaynaa in ciidamadii markaasi ka biiran oo xoojin xoojin inagadu doonan ururka tumi saddexaad guutada tumi toddobaad ee commandoska ee oo horey dhuusmareeb onroogi wararka weliba intaas kasii darahayna in ciidamada iyo kamid nagado doonan ciidamada dowladda soomaaliya indiyaaradii howlgalka kudhinaya al-shabaab iyo weliba howlgalka reedlanka nagow gacanta dowladda degmada gurceel oo la wareegeen ciidamo taabacsan ahlu sunna taliska ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya weliba uuska jawaabay eedeenka koyti xildhibaan ku tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka tobnaad ee mudileji dhammaaday xildhibaan cali afgooye afhayeenka booliska cabdifataax aadan xasan oo shirjiray danqowdii warbaahinta waliba beeniyey eedeenka koyti xildhibaan afgooye oo hayti in lama qof oo laha qobooday ee degmada afgooye oo afduubadan ciidamada booliska dowladda waa suusa dalkan dhinkii waliba uu sheegay afhayeen cabdifataax aadan in laamaha amniga labaatan sagaalkii bilii setembar lamada kun iyo labaatankii kowdii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ka qoboodeen lama qof oo eedeysane warbixin horey lakahay hanasitu markaas la sheenay muqdisho kuriidna markaas la kiiriya xarunta c i d da afhayeenka booliska waliba tilmaamay in ragaasaytiyo ka dararta baaritaan shal duwan islamarkaana la horjeedi doona maxkamadda kashaqada leh balse ciidanka dowladda yoon afdowna ragaas oo ku tirsan ama yoo kiirinyanba c i d da
bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta oo eedaysanaha cadaaladana loo horgeeyo inay soo caddeeyaan wixii jira iyo waxaan jirin ee uu ku eedaysan yahay muwaadinkaa soomaaliyeed muddadii ay ku guda jireen xirfadleyda baaristaas waxaa c i d da yimid xildhibaan cali afgooye oo si ixtiraam ku jiro mas-uuliyad ku jirto xasanad ku jirto loogu soo dhoweeyey xarunta baarista dembiyada booliiska soomaaliyeed xildhibaanka waxaa warbixin laga siiyey labada muwaadin ee xidhan waxaana loo sheegay in muwaadiniintaannu ay eedaysan yihiin cadaymahoodii iyo horgayntoodana la diyaarinayo hadday dembiilayaal yihiin iyo haddaysan ahaynna ay caddayn doonto maxkamadda ku shaqada leh horgayntoodana loo baahan yahay in la horgeeyo si sharciga waafaqsan maxkamadda ku shaqada leh xildhibaanka sida oo eedaymihiisu ay ka mid ahaayeen uu soo jeediyey wuxuu sheegay in muwaadiniintaasu ay afduuban yihiin ayna afduubteen taliska booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan waxaana isqabanayn oo wax wax laga xumaado ah laba muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh dalkooda jooga ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin qof kasta oo la tuhmo inay baaraan markii ay la soo wareegeen soo qabteen waxay keeneen xarunta baarista dembiyada c i d sida uu qirayo xildhibaanka waxaanse ka xunnahay markii uu yimid xarunta baarista dembiyada uu ku hubsaday in gacanta booliiska ay ku jiraan inuu ku sheegay inay afduuban yihiin ismana qabato xarunta baarista dembiyada ayay joogaanoo lagu haayaa iyo waa afduuban yihiin isma qabato annagoo u ixtiraamaynaa naguna weyn xafidaadda iyo ixtiraamka golaha shacabka soomaaliyeed ee sharci dejinta dalkan kuwii hore kuwii damba ilaa iyo dowladihii soo dhaafnay xildhibaan kastoo yimaada xarunta baarista dembiyada wuxuu leeyahay ixtiraam sharaf laakiin muwaadinka soomaaliyeed hadduu eedaysanan yahay ee xarunta baarista dembiyada uu joogo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo wuxuu cuno wuxuu cabo qabeys helo wixii muwaadinka soomaaliyeeda nool uu u baahan yahay xaq u leeyahay
afhayaanka uu soo sii hadlay weliba sheegay in xildhibaan cali afgooy uu sasaadiya xarunta c i d da ee muqdisho waan la dhabaay islamarkaana laku wargeliyey in lamaada eedaysnayo hirinyin waan baariska dararta ankadambeen afhayeenka booliska dowladda weliba bulshada soomaaliyeed weliba xildhibaan cali afgooyin caddeeyey in raga laaqobodayo markaaslan afduubna weliban uu iswallugxumaada ka tilmaamay eedeenta xildhibaanka injedi taliska booliska xubno ku tirsan ururka al-shabaab weliba fagaare kiyaala deegaanka kaasuma oo markaas ku tirsan gobolka jubbada hoose weliba kutogdan lama qof oo markaasaytii yo injeeding eeday mishal duban lamaadan qof waliba al-shabaab yo sheegaynaa in lamaada ku tirsan mid ku mid isku tirsan ciidamada maamulka jubbaland meelakan kalena markaasi yo ka eedaya inuu isfar xumaayey wiil sansana jarhaya goobta fagaaraha weliba ku suganaya boqolaal qof oo al-shabaab yo ka amareen in yo handaawish kooyan welibana ragala toogada magacadool kashal sheegay cabdulaahi oyow maayane oo labaatan jar eh waana ka eedeysan inuu isfar xumeeyey wiil shan sano jarhaay weliba cabdulaahi maxamed faarax oo labaatan iyo afar jarhaay kaasu markaasuu sheegay inuu iska tirsanayo ciidamada maamulka jubbaland al-shabaab weliba dhowr jeer fagaaro kiyaala fagaaro markaas dadku ka eedeysan iyo kutoogadana iyagoo markaas sheegay in dadkaaseti maalmula dhaafiyo ka sheegeen in dowladda soomaaliya ku tirsin waana maalin kahor degmada jamaama markaasi ku tegeen qof oo ka eedeen inuu isku tirsanayo ciidamada booliska soomaaliya iyo weliba kow markaasi ka eedeen inuusa ka shaqeey jiray sixirka wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland xasan shire abgal weliba sheegay in macalimiinta iskuullada lanka baahaya in si deg dege iyo mbiyan canshuurta ku waajibta weliba sheegay in maamulayaasha iskuullada kayaala deegaanada puntland ee diidan inyo biyan canshuurta ee lakafado waana markaaseytiyo lamid een ururka al-shabaab waa hadiyo diidan wasiir xasan abgal weliba hadalsheegan dadka sii daray in maamulayaasha iskuullada iyo aqbalaan inta badan markii la weydiiyey baasida canshuurta eh inyo biyan aqbalaan saasbedelshan iyo suubiyahayn banaanbax weliba uuse sheegay ciddii saas suubida weliba lamid ata al-shabaab waan weliba banaanbaxaas banaanbax sharci dare eh inka dambeyn wasiirka maaliyadda puntland weliba sheegay in dadka diidan canshuurtiyo in dad anfadaana dowladnimada islamarkaana lamid ay ururka al-shabaab hadalkan ku weeriy wasiirka maaliyadda puntland xasan shire abgaal welibaa ku toosay xilid dhowr jeer cawashiyo muujiyan maamulayaasha iskuullada iyo welibaawarleyda ka howlgalow deegaanada puntland isla puntland haddii unankabana kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waana madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas axmed cilmi cismaan karaash weliba shir guddoomiyey shirka guddiga amniga ee puntland madaxweyne ku-xigeenka weliba warbixin ku dhugunsay guddiga amniga welibana shir kulan ku hadlaya amniga guud ee puntland shaqooyinka amniga ee dareer iyo weliba hirgelinta qorshayaasha amniga laku hormariyo kulanku welibaa ku qeybgalay wasaaradda amniga saraakiila ciidamada guddiga katalabiyowka amniga magaalooyinka puntland gaar ahaan caasimadda maamulka gobolka nugaal iyo weliba kan degmada garoowe meel dhegeystayaal isino dhugun saaitan weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo ciyaalka ku nool qaaradda africa intio badan weliba laka tilaalaya cudurka duumada waqti taariikhi ah oo markaasayti lakala dagaalamo cudurka dilaaga ah duumadu weliba ay ka mid tahay cudurada dhimadaan ciyaalka iyo weliba dhalaanka inka badan ee adduunka muddo qarni ah oo dadaal xoogan lanka jari in talaal lan hela cudurkan talaalka hadda labiyaha weliba markaas laka tilmaamo kore guulis inkuwing ee la deeri talaalkan oo laka magac daray r t s weliba markaasayti la ansixiyey lix sano ka hor haddaba markii talaalka laka tijaabiy wadamada weliba laka tijaabiy wadamada ghana kenya iyo weliba malawi kureed hay-adaha caafimaadka adduunka weliba ay sheegeen in talaalka sayti lakufuliyo wadamada kiyala walaa ka hoosay saxaraha africa ee kaneecada sida eedka ankajarta agaasimaha guud ee w h o ya sheegay in arrintan eta dhacdo taariikhi ah anka dambeyntii dhegeystayaal shaqaalaha gargaarka ee kusugan libiya weliba sheegayna muhaajiriinta xabsiyada dalkaasiti kajara in markaasiti kusugan yihiin xaalad eedan adag kureed markii ciidamada ammaanka dowladda libiya iyo xarag wadareed markaasiti kala kaheen hay-adda dhakhaatiirta weliba xuduudahan lahayn weliba ay sheegtay qaar kumid ah dadka muhaajiriinta ee xabsiyada kajara in maalmo walan angna maalmula dhaafi oo markaas keliya magaalada tripoli laka hiriray inkeeraan muhaajiriin deerow shankung weliba kaloo wararkii oo sheegahana in dil jirdil iyo weliba xadgudub galmo ah dadkaasayti muhaajiriinta elanjeysidi laamaha dowliga ee libiya dhinisho weliba kufadahana howlgalkan in la kala baagsado muhaajiriinta sharci darada ah iyo weliba dadka maandooriyaha ka ganacsadowa guud ahaanba dhegaystayaal weliba intaa ka gabagabeene warkii ishinku dhugunsaasan idaacadda raadiyaha baydhabo sinadaraysahay maxamed jiirow walibana farsamey saaxiibkii xasan joker kama hasintiin dhugunsowka wararkii weliba barnaamijyada kubahow idaacadda raadiyaha baydhabo warkan warlamade intibadan ku kulmaana sidaasiyo nabadgelyo